bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd ramadaan wanaagsan ummadda soomaaliyed meela joogaanba waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islamka asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu marka hore waxaan rabaa dadka dhibaatadu gaartay ama dhintay ama dhaawacma inaan uga tacsiyeeyo dhibaatadaas ilahayna uga baryo naxariistiisii inta dhimatana inta ilaahay u naxariisto inta dhaawacana ilaahay caafiyo intaas kadib ummadda soomaaliyeed waxay soo martay taariikho iyo marxalad kala duwan waxay maraysaa haddana taariikh adag una baahan in loo wada guntada in laga saaro dhibaatada dalka waxaan aada uga xumahay dad diin sheeganaya oo maxay ahaato ilaah waxaan rabnaa inaan diinta islaamka dalka ku xukunno inay bannaysteen dadka soomaaliyeed dhiigoodii iyo sharafkoodii iyo hantidoodii bilihii bilaha ugu muqadasnayna ay daadinayaan dhiig muslim ay daadinayaan waxaa la socotay in kooxahan isku sheegay shabaab iyo xisbulislaam in dowladdu ay isku dayday si walba in nabad loola gaaro si looga bixiyo dalka dhibaatada dariiq kastoo nabadaas loo marayna waa maxay ahaato waa soo owdeen inkastoo dad kasoo fikraddaas kasoo laabtay ay jiraan laakiin haddana in badanoo iyaga ka mida waxay ku howlan yihiin inay dhiig daadiyaan waxaan aada uga xumahay dad shacaba iyo dad aan waxba galabsanin oo muslimiin oo tawxiidsanaya in maalin walba ay dilayaan dhiigoodana ay daadinayaan kuwo kale ay qaxinayaan oo ay maxay ahaato ay dhibaataynayaan xaqiiqaduna waxay tahay dadka haddii uu ku dhaco fikraddaas mar hadday aaminaan waa adagtaa inay kasoo laabtaan maxaa yeele waxay noqonayaan dad ku maman dembiga waxayna isku dayayaan mar walba dembigooda inay qiil uga raadiyaan diinta islaamka laakiin diinta islaamku aaday uga fogtahay waxyaabaha la wada xasuusto waxaa ka mida oo aan wada ognahay dadka inay gowracaan qofkii ashahaadanaayo oo le laa ilaaha ila allah muxamedun rasuululah inay dhahaan shahaadadu waxa ku tarto marka arrintaasuna qof muslima kama suurowdo waana arrin sharcan iyo caqlanba aan maxay ahaato marfuud ahoo la diido dadkani waxay ka lehdeen manhajkii islaamka ee la yaqiinay ee toosnaa ee ku dhisnaa toosnaanta ee ilaahay usoo dejiyay ummaddan ay ka leexdeen waxayna bannaysteen muxaramaadkii kuwa ugu waaweynaay oo ay ka mid tahay nafta bani aadamka dadka soomaaliyeed ee labaatanka sano dhibaatada ku jirana waxay la hortaagan yihiin caqabaday la hortaagan yihiin waxaan rabaa si gaara inaan u xuso arrinta ka dhacday hotel munasaka in ay kusoo labisteen dharka ciidamada iyagoo hubaysan meesha ay galeen dad badan oo xildhibaanaa iyo dad badan oo kaleo soomaaliyana meesha ay dhibaato ku gaarsiiyeen runtii inay bishaan muqadaska ay ku fikiraan waxyaaba noocaasa waa waxyaabaha muujinaya inxiraafkooda iyo inay ka leexdeen dariiqii toosnaa ummadda soomaaliyeed marka meelay joogaanba waxaan uga digaynaa dadkan inaysan ahayn dad diimeed dan iyo dibadba meesha ay joogaan inay yihiin dad usoo jeestay inay qarankaas burburiyaan ummadaasna ay laayaan dalkan ay gacanta u geliyaan shisheeye aan u naxaynin annagu waxaan nahay dad soomaaliyeed deegaankan iyo dhulkaana ilaahay nuguna dejiyey oo nagu abuuray waa nicmo ilaahayna siiyey nicmadaas waxaan noogala baahan yahay inaan xafidanno oo aan ka ceshanno cadowga taariikho fara badanayna ummaddaana soo martay waxayna uga gudubtay midnimo waxaana loo baahan yahay hadda laftigeeda in looga gudbo midnimadii dowladdu arrinta ay samaynayaan nimankaas oo argagixinta ah ama khalkhalgelinta ah waxay ku abuuraysaa inay xoojiso dadaalkeedii nabadeedoo ay waday ciidamada dowladda dhammaantood waxaa la amrayaa in ay waajibaadkooda gutaan cadowgaas soomaaliyeed ay uga hortagaan si xoogan waajibkoodana ay ka gutaan dadka soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay gacan siiyaan ciidanka oo la garab istaago dadka kusoo dhex dhuumanaya maxay ahaato khawaanada ah ee dhibaatadaas samaynaya ee ka been sheegaya diinta islaamka ee ka been sheegaya dhaqanka soomaaliyeedna in maxay ahaato layska wada qabto waxa xaqiiqo ah dhammaanteen haddii aan maxay ahaato u wada jeesanno arrintaas inaan ka guul keeni karno mushkiladu waxa ay ku xalismi kartana waa dowladnimo wax kaloo ay ku xalismi kartan ma jirto tillaabooyin fara badanaa lasoo qaaday xilligii xornimada ka dambeysay iskudaya fara badanaa lasoo sameeyey yacni kuwa waara ma naqanin waxaan rabnaa system waara inaan helno taasaa annagoo dhandanno ah oo aan ka gudubno yacni danaysiga gaarka ama kufikiridda qabiilka ama kooxda in laga gudbo loona gudbo dowlad soomaaliyeed oo dadka oo dhan u adeegta una siman islamarkaasna xaqiijisa himilooyinka ummadda soomaaliyeed ay higsanayaan qof walba oo dadka soomaalied qof walba oo dadka soomaaliyeed ka tirsanna waajib ayaa saaran oo uga aadan soo celinta qarannimadii iyo fidinta nabadda iyo midnimada Een, waxaa jira dad badan oo kale oo siyaasiyiin ah oo iyagoo laftigooda ka shaqeeya in ay dhibaateeyaan dadaalka socda marka arrintaas laftigooda waa arrin aan eh, kabaynin dadaalka dowladda waxaan rabnaa eh, in wax la dhisaa loo baahan yahay maanta in wax la dumiya looma baahna qofkii eh, aragti siyaasadeed qaba oo raba inuu dalkiisii horumar gaarsiiyo hab wax dhisaysa inuu u gudbiyaa fiican oo gacan uu siiyo eh, maxay ahaato dadka kale Een, dhaqankeennina runtii waxaa ka muuqan jira mar walba bisayl la-aan iyo maxay ahaato mar walba qofku inuu dana gaara ka fikiro waxaana lagama maarmaana haddiiba aan rabno inaan ka gudubno marxaladan adagana dhammaanteen u jeesanno waxyaabaha asaasiyaadka oo dowladdu ku istaagto oo ah nabadii iyo midnimadii iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteeda inay mataqaanaa nabad iyo cadaalad iyo maxay ahaato sinaan ku wada shaqaysato Ee, maanta diin naga hortaagan ma jirto dowladnimo inaan gaarno diintu waa dowladnimo eh, sidaasayna ahayd weligeed afkaartan cusub ee marka dowlad la sheegaba eh, qofku waa murtad la yidhaahna waa afkaar eh, aad iyo aad uga fog diinta islaamka aad iyo aad uga fog caqliga bani aadamka waxaana la socotiin eh, dad badan oo ajaaniba inay waxaan ku lug leeyihiin dadka soomaali dhaqan uma ahayn inay isqarxiyaan dhaqan uma ahayn dadkooda inay gumaadaan Eh, dhaqankan waa dhaqan nooga yimid dibadda asaasna kuma laha diinta islaamka asaas kuma laha dhaqanka soomaaliyeed marka dadku waa inay ka joogsadaan Een, waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto ramadaanka eh, dad badan oo dhibaataysan oo barakacayaal ah oo noloshooda aan heli karin iyo kuwa guryahooda jooga noloshooda aan heli karinaa jira marka waxaan rabaa inaan isku boorino dhammaanteen inaan gacan ka geysanno kaalmaynta dadkaas inaan quudinno wixii karaankeenna ah dadka soomaaliyeed dalkaani waa dal barwaaqo ah oo ilaahay oo ugu nicmeeyey nicmooyin fara badan laakiin wuxuu u baahan yahay nabad nabadiina waa laga hortaagan yahay cadowgaasaa ka hortaagan waana ka guulaysan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacala waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu